أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون قال الله تعالى فلا أقسم فلا أقسم وأن دارنيا أي ربي يدي وأن دارنيا وحن كدارنيا بمواقع النجوم حدقوهم ميلها يدعان بان كدارنيا حدقوهم ميلها يدعان يعني حدقوهم ميلها أي مريان أما كيالين أما أي كدعان أي maqribkooda iyo dhicitaankooda ayaan ku dhaaranayaa wa innahu isagaasina dhaartaasina laqasamun waa dhaar waa dhaar ee cadiimun weyn waa dhaar aada iyo aada u weyn low taclamuuna haddaad garanaysaan cadamatahu weynaantiisa muqsam caleyhiga soo socda ee qur-aanka ah haddaad weynaantiisa garanaysaan la cadamtumuuhu waa weynayn lahaydeen ama low taclamuuna haddaad garanaysaan ma garanaysaane waa dhaar aada iyo aada u weyn innahu muqsamun caleyhiga lagu dhaaranayaa ee sababtiisa loo dhaaranayaa innahu la qur'aanu waa qur'aan kan ma garanaysaa musxafka ku yaallaa la qur'aanun waa qur'aan qur-aankaasoo kariimun aada iyo aada u wanaagsan oo faa'iido badan nafaacun jamu lmanaafici aada iyo aada u nafci badan adduun iyo aakhiro qofkii qabsadaa aada iyo aad buu waxtar uga helayaa adduunkana waa uga helayaa aakhirana waa uga helayaa qur-aankaasoo fii kitaabin kaa-inun ama fii kitaabin kitaab buu ku sugan yahay waa sifo labaad oo fii kitaabin kitaab buu ku sugan yahay kitaabkaasoo maknuunin la daboolay oo la asturay oo la ilaaliyey oo laga ilaaliyey inay maalinkaa maanta ah la bedelo ama wax laga bedelo ama wax shayaadiin iyo wax lamid a ay taabtaan ayaa laga ilaaliyey kitaabkaasoo laa yamasuhu aanay taabanaynin ila almudaharuuna kuwii la dahiray mooyaane aan cid kale taabanaynin malaa'igtii ilaahay uu dahiray ee dahaarada ku abuuray ayuunbaa taabataa kitaabkaasoo tansiiluna maye huwa tansiilun qur-aanku waa tansiil ama mid la soo dejiyey weeyaan oo kitaabka maknuunkaa haddii aynu looxa maxfuudka ku fasirno markaa looxa maxfuudkuu ku yaala marka way noqonaysaa marka dambe la soo dejiyey tansiilun mid la soo dejiyey weeyaan oo munazal ah min rabbialcaalamiina caalamiinta rabbigeeda xaggiisa ayaa laga soo dejiyey oo xagga sare iyo samada ayaa qur-aankani ka soo degay oo laga keenay afa bihaada alxadiidi marka xadiidka kan qur'aankan miyaad antum idinku mudhinuuna ayaa fudaydsanaysaan afa bihaada alxadiidi xadiidka kan qur'aankan la yaabka leh ee kariimka ah ee maknuunka ah ee la dhowre ee sharafta badan ee mucadamka ah ee aan malaa'igta daahirka ah mooyaane cid kale xagga samadii looxmaxfuudka looga ogolayn ilaahayna soo dejiyey ee adduun iyo aakhiraba magaraysaa lagu liibaanayo afa bi hada alxadiidi qur-aanka noocaasa ee sidaasa miyaad antum idinku mudhinuuna fudaydsanaysaaoo aa si jili maaragtay ku debcaysaan ku debecsanaanaysaan oo aad si yaroo maaragtay liidata u qaadanaysaanoo ama ugu dhaqmaysaan ama aaba fudaydanaysaan watajcaluuna ma waxaa ka dhigaysaan rusqakum risqigiinna yacni waxaa ilaahay idin siiyey ma waxaa ka dhigaysaan annakum idinku tukadibuuna inaad beenisaan halkii aa ku shukri naqi lahaydeen miyaad beeninaysaan marka aayaddan waxay ku bilaabanayaan dhaar ayay ku bilaabanayaan falaa uqsimu bimawaaqici nujuum marka culimmadu adigu waa isku khilaafaane qaar waxay yidhaahdeen waa silo oo leedaasi waska zaa'ido ee fa uqsimu unbay noqonaysaa waan dhaaranayaa qaarna waxay yidhaahdeen maya laamkaasi laamulqasam buu ahaaye oo la uqsimu buu ahaaye waa la dheereeyey oo laa waa laga ishbaaciyey carabigana shawaahid bay uga keeneen laakiin kaana raalli lagama aha qaar kalena waxay yidhaahdeen maya maxduuf baa ayay gelaysaayo laa ee laysa alamru kamaa taquuluun arrintu sidaa aad idinku leedihiin ma aha oo gaaladu siday qur-aanka ku sheegayso ay leeyihiin waa sixir iyo waa kahano iyo waa shicir iyo maxamed baa soo been abuurtay sidaa aad idinku ku sheegaysaan ma aha uqsimu waxaan ku dhaaranayaa bimawaaqici nujuumi baan ku dhaaranayaa adigu kolley baa waa ta'kiid bay culimmadu yidhaahdeen laadaasi ta'kiid bay faa'iideynaysaa oo dhaarta adag inay u siyaadisa mooyaane dhaari meesha waaba ku jirtaa inay dhaari ku jirto waxaa inoogu daliila wa innahu laqasamun low taclamuuna cadiim baa inoo inoo inoogu daliila oo waaba dhaar weyn baa la yidhi haddaad garanaysaan dhaar weyn weeyaan marka dhaari meesha waa ku jirtaa marka waxyaabaha had iyo jeer maalinka maanta qur-aanka waa ku badan tahoo falaa uqsimu bimaa tubsiruuna wamaa laa tubsiruun falaa uqsimu biyowmi alqiyaama falaa uqsimu bihada albeled falaa uqsimu bishafaq walleyli wamaa wasaq marka waa waa waa waa waa waa ku badan yihiin marka waxaynu iska qaadanaynaa tafsiirka ay culimmadu u badan tahay odhanayaa waa dhaaranayaan weeyaan macnaheedii falaa uqsimu waxaan ku dhaaranayaa bimawaaqici nujuumi macnaha falaa uqsimu dhaaran maayo oo iska caddahay iyada lafteedaaba iska cad wax lagu dhaartana ma aha laakiin haddii lagu dhaaran lahaa dhaar aad iyo aad iyo aad u weyn weeyaan laakiin wayba ka caddahay arrintu ama way ka muuqaal badan tahay in la dhaartaba way ka muuqaal badan tahay oo waa iska caddahay weeyaan arrintu sidaana culimmada qaar baa yidhi falaa uqsimi waan dhaaranayaa bimawaaqici nujuumi xidiguhu meelaha ay dhacaan baan dhaaranaya marka xidigahan la leeyahay mawaaqicidoodu waa maxay waxa weeyaan in la yidhaahdo meelaha markay dhacayaan ee ay maalinka maanta gelinka dambe habeenkii innaga inaga libdhayaan meelaha maaragtay maqribta ah ee u dhacaan mawaaqic weeyaan waxaa kaloo iyada noqonaysa manaasil bay leeyihiin meelaha ay joogaan xidiguhu bimawaaqici nujuumi xeel xidiguhu meelaha ay dhacaan oo degan yihiin guryahooda iyo meelaha ay ku ay degan yihiin ee ay ku wareegaan ee ay dabaalanayaan kaa iyada ah baan maaragtay ku dhaaranayaan waxaa kaloo lagu fasiray dirirada anwaada ay carabtii hore iyo soomaaliduna waa isticmaashaaye ay yidhaahdaan dirir heber baa dahay maanta waa sayr ma weydo ama waa daydo ama waa cawli ku dhashay ama diriirada noocaasa ee ay roobka iyo naxariista ilaahay u nisbeeyaan anwaadaas ayaa rabbi ku dhaaranayaa waa la burin doonaa oo nicmadii ilaahay siiyey bay xidigaha u nisbeeyeen waa xidigo la yaab le iyagu ama bimawaaqici nujuumi qur-aanka laftiisa ayaa soo degay oo nujuumtu macnaha waxa weeyaan mufaraq wixii kala tagsan ee lasoo kala qaybqaybiyey qur-aanka jumlo qura ayaa loogu soo dejiyey samaawidiyaha markaa marba in laga soo qaaday si maaragtay loo barto kadalika linuhabbita bihi fu'aadak si qalbiga nebiga calayh salatu slam loogu sugo ayaa marba in yar axkaamtiisana loogu camal faro marba in yar baa laga soo dejinayay marka tanjiimka iyo qaybintaa qur-aanka lafteeda ayaa mawaaqicda lagu sheegay baa layidhi ta ugu fiicani waxa weeyaan waa inaynu nahno wax digaha un falaa uqsimu waxaan ku dhaaranayaa bimawaaqici nujuumi xidigaha ayaan ku dhaaranaya meelaha ay dhacaan boosaskooda wakhtigan ay dhacayaan waa wakhti cajo badan weeyaan wakhtiga dadka cibaadaystaa iyo ay soo kacaan weeyaan oo wakhtiga rabbi soo dego yanzilu rabbuna ilaa samaa'i dunya fi kulli leyla oo mayda xiina yabqaa hulusu leyli alaakhiru habeenka huluska dambe markuu ayuu u hadho ayaa rabbi soo degaa markaasuu yidhaahdaa cid wixii weydiisanaysa oo aan siiyaa ma jirtaa cid dembi dhaaf doonaysa oo aan u dembi dhaafaa ma jirtaa cid ma garanaysa saas oo kale marka waa waktiga dadka mutahajidiinta iyo cibaadada addoommada ilaahay wan wanaagsani ay ilaahay baryaan xataa cilmiga iyo xataa daalacashadiisu isaga ayuu ku fiican yahay gelinka dambe oo waa wakti aad hurdo ka soo toostayoo aada habiba iska tahay marka ilaa salaada haddaad ama istikfaar ku sugto ama kitaab iska daalacato ama qur-aankaba aada akrido oo wakti aad iyo aad u wanaagsan weeyaan markaad tugto kadib marka waktigaas waa wakti noocaasa haddana xidigahan dhicitaankooda baa iyaga laftooda la yaab lahoo yacni adduunyadu inay iska baabi'i doonto xidigaha siday u dhacaan dad baa caabudi jiray waatii nebiyullaahi ibraahim calayhi salaam ku xujaynayey falamaa maxay waid qaala ibraahimu liabihi aazara attakidu asnaaman aaliha inii araaka waqowmaka fii dalaalin mubiin وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكن من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي markii habeenkii madoobaaday buu xiddig arko markaasuu yidhi aniga rabbigayga waa xiddiggaa weyn falamaa afala markii xiddigiiba dhacay buu yidhi oo uu dhacay kan muxuu ii taraya isagaa waa is dhacay ilaahaygii wada baan rumeeyey ilaahayga kaxeeyey halkaa geeye dhiciyey ee ku tasarrufaya ee mu'athirka ah ee ilaahay xiddigahaaba iska laabanan uu rumeeyey markaasuu taa kaas kuma jiro haddaba haddana dayixii baa ka weyn uu soo baxay markaasuu kaana kuma jiro falamaa ra'a shamsa baasiqata wahaakada markaa mawaaqicu nujuumi waxay ku fadhiyaan cilmi bay ku fadhiyaan oo laga faa'iidayaa falaa uqsimu waan dhaaranayaa bimawaaqici nujuumi baan ku dhaaranayaa wa innahu isagu laqasamun dhaar weeye dhaarta oo cadiimu weyn low taclamuuna low taclamuuna cadaamatahu weynaantiisa haddii aa garanaysaan qur'aanka soo socda ee muqsamin calayhiga la cadamtumuuhu waa waa weynayn lahaydeen ama dhaarta lafteedaba waa waa weynayn lahaydeen innahu muqsamin calayhiga lagu dhaartay ee la weyneynayaa ilaa qasamku waxaa weeyaan waa ta'kiidu lkalaami bidikri mucadamin hadalka in lagu adkeeyo oo lagu xoojiyo wax la weyneynayo carabiga marka lagu hadlayna yani biadawaatin maksuusa oo wallaahi iyo bilaahi iyo tallaahi albaaw wa taa-u ayaa iyo alwaaw ayaa lagu dhaartaa xurufulqasam la yidhahdo aynu naqaanaa innahu muqsamu calayhiga ilaa qur'aan waa qur'aan qur'aanko kariimun weyn fii kitaabin kitaab ayuu ku sugan yahay qur-aankaasi kitaabkaasoo maknuun in la ilaaliyey oo la daboolay oo laa yamasuhu aanay laa yamasuhu ma taabtaan kitaabka ila almuطaharuuna kuwa la daahiray mooyaane oo malaa'igta ahi mata malaa'igta mooyaane cid kale ma taabato malaa'igta mooyaane cid kale ma taabato marka waa looxal maxfuudka ayay culammadu u badinayaan kitaabkan malaa'igta mudahariinta ah unbaana maalinka maanta a taabata oo selifkii waxay leeyihiin abulcaaliye iyo laysa antum idinka maaha kuwa la sheegaya laleeyahay laa yamasu ila lmutaharuun ilaa culammadii baa qaara waxay u deliishanayaan laa yamasuhu ila lmudaharuun kitaabka wayse qab la-aan musxafka lagu qaadan maayo oo lagu akhrisan maayo imaamu shaafici baaba ka mid ahaa raximah ullah sida uu sheegayo aljalaal jalaaluddiin asuyuudi kitaabkiisan la yidhaahdo muqadimada aadka iyo aadka wanaagsan ee qur-aanka culumtiisa oo dhan ka wada hadlaysa ayuu u sameeyey alikliil fii istinbaadi tanziil kitaabka la yidhaahdo ee uga ujeeddadiisuna ahayd ardada inuu ku baro sida qur-aanka loo axkaamta loogala soo baxayo uu wax kaga iftiimiyo markuu aayaddan marayo wuxuu odhanayaa imaamu shaafici wuxuu ka qaatay qur-aanka inaan weyse qaab la-aan lagu taabanaynin laa yamasuhu ila lmudaharuuna buu ka qaatay buu odhanayaa laakiin culimmadu waxa ay leeyihiin tani malaa'igta weeyaan oo selafkii aahaar fara badan oo saxiixa ayaa ka soo aroortay ay leeyihiin mudaharuuntaa kuwa la dahiray bini aadamku waa mutadahiro isagaa isdaahiriye ee mudahar maaha ee waa mutadahir marka almudaharuuna waa malaa'igta laysa antum ayuu yidhi abulcaaliya antum asxaabu dunuub mudahariintu idinka maaha antum asxaabu dunuubi idinku dunuub baa leedihin bini aadamku waa mutadahire mudahar ma aha wakadalika selef badan ayaa sidaasi sanadahooda saxiixa ayaa laga soo wariyey inay malaa'igta ku fasirayaan laakiin weyse qabka ma loo daliishan karaa waa loo yaro weheshan karaa waa loo weheshan karaayo kitaabkii haddii la yidhi waa kitaab sidaa u qaali ah oo qiimo badan oo malaa'igta mudaharkaa mooyaane cid kale ma taabato in sidaas inaan maaragtay dahaaro la-aan mooyaane si kale loo taaban waa loo weheshan karaa axaadiidta lafteeda baabka lagu soo wariyey waa un la weheshan karaa ee dilaalo ma garanaysaa sariixa oo aan ixtimaal ku jirin ma laha axaadiidtaasi ama xagga sixadaaba laga hadla waxaa ugu roon xadiidka ama ee ugu saxiixsan xadiidka saxiixulmuslim ku soo arooray oo ah nebiga calayh salatu salaam wuxuu diidey in kitaabka lala safro qur-aanka lala safro ilaa ardi alcaduwi dhulka cadowga iyo gaalidu ay degan yihiin in kitaabka lala qabto makhaafata an yanaalahu alcaduwu iyadoo laga baqayo in cadowgu uu kitaabka qabsado oo kitaabka taataabto marka gaaladu inaanay kitaabka taaban mooyaane wax kaloo dahaarada marka dahaarada kolley intii aynu aragnay waxaa ugu xoog badan sheikhulislaam ibnu taymiya waxaa odhanayaa laba saxaabi bay ka ansaxday kitaabka inaan weyse qablaan lagu taabanayn musxafka waa laba saxaabi oo jaliilaho waa salmaan alfarisi iyo cabdullaahi ibnu ibnu cumar radia allahu canhuma walaa yuclamu lahuma mukhaalifun min asaxaaba saas ayuu ka odhanayaa mujalladka koob iyo labaatanaad ee fataawihiisa ka mid ah marka wuxuu odhanayaa kitaabka weyse la-aan isagoo madhabtaasi ku tegayaayo weyse la-aan kitaabka qur-aanka musxafka lagu qaadan maayo oo lagu taaban maayo buu odhanaya laakiin aayaddan in lagu fasira ma aha laakiin waa loo weheshan karaa waa loo weheshan karaa marka kitaabkaasu kitaab qaaliya weeyaan oo laa yamasuhu ma taabtaan ila almudaharuuna kuwa la dahiray mooyaane malaa'igta tanziilun mid oo maalinka ammaanta la soo dejiyey weeyaan min rabbi alcaalamiina xagga caalamiinta caalamiinta rabbigooda allah ayaa soo dejiyey hadalkaasina raddi wuxuu ku yahay hadalkii ay gaaladu odhanayeen shayaatiin baa u sheegtay oo ya nebi maxamed wamaa alagnaa min qaryatin la laha mundiruun dikra wamaa kunna aalimiin wamaa tanazalat bihi shayaaiin waata rabbi odhanaya wamaa tanazalat bihi shayaaiinu shayaadiintu lama soo degin qur-aanka qur-aan shaydaankeyna ma jiro wamaa yenbaqii lahum umana suurogalaha walaa yastadiicuun inahum can istamci lamaczuuluun marka waxa weeyaan ee malaa'ig baa ku shaqo leh malaa'igta mudaharkaa mooyaane cid kale oo taaban kartaa kitaabka oo keentay oo nebi maxamed soo gaadhsiisay ma jirto nazla bihi riixu lamiinu calaa qalbika litakuna min almundiriina bilisaan carabiyin mubiin tanziilu weeyaan min rabbi alcaalamiin haddaba afa bi hada alxadiidi xadiidka qur-aanka noocaasa ee sidaa u hadlaya ee sidaa wax idinku sheegaya oo aakhiro ka hadlaya iyo jannada iyo naarta oo adduunyada ka hadlaya oo masaalixdii iyo arrimihii nolosha iyo arrimihii aakhiro labadaba macaadkaba kulminaya oo aada iyo aada u qaaliga ah ayaad antum idinku mudhinuuna fudaydsanaysaan mina dihaani baa laga keena oo dihaanku waxaa weeye waa subagga meeshii la rabo in la jilciyo ama saanta haddii la doonayo in la jilciyo subag baa la marmariyaa markuu qofkuna markuu mulaayano sameeyo inuu iska debco ayaa la yidhaahdaa wuxuu sameeyey mudaahano mudaahano uu yar jilcay wadduu low tudhinu fa yudhinuun waxay jeclaadeen inaad gaaladu u yar jilcdo oo u debecsanaato oo nusuusta iyo wax ka yar dhaafto iyagana ay kuu debcaan meel dhexe in layskugu yimaado waa sida iminka adduunyado dhan doonayso gaalada haddaad tidhahdo diintan aan ku dhaqmayaa magaca loo bixiya ma taqaanin ma taqaanin xag jir baa la yihahdaa ama ama ha xag jir ya mintidku ha marka xag jirku waa jiraan oo daafic mayno oo dee kuwa dadka qarxinayaaba waa xag jir laakiin waxa weeya ninka hadduu yidhahdo diinta sideeda aan u haysanayaa dee xag jir maaha oo mudaahanada iska daayo laakiin haddii aad tidhaahdo inanta inantan cad salaami maayo oo gacanta ka laabato kamaradda si weyn baa lagugu lagugu shidaya kamarad weyn baa baa lagugu shidaya waayo waxaa la odhanayaa mutadarif waa xag jirka waa mudaahana waxay doonayaan inaad tidhahdo yaan lagaa garanoo qalbiga iimaanka ku haysato laakiin masaajidkaagana tagto laakiin marka dadku wada joogo reer nebi aadan baa laisku sii daayo aan waxba uga dhaxaynba haddaase tidhaahdo diin baan ku ictisaasaya ama aan ku faanaya ama diintaan haysanaya waxaa la odhanayaa waa maalinka waa nin maalinka maanta xag jira marka xadiidka noocaas oo qur-aanka noocaasabaad antum idinku mudhinuun oo ku debcaysaan oo ku jilcaysaan jilec ka muujinaysaan oo tanaasul ka muujinaysaan oo qaar ka tanaasulaysaan waa yani istifhaam oo tawbiiqa weeyaan oo canaan ayaa ayaa lagu canaananaya wa tajcaluuna waxaa ka dhigaysaan risqakum risqigiina waxaa ka dhigaysaan waxaa ilaahaydi siiyana waxaa ka dhigaysaan halkii aa kaga shuguli lahaydeen annakum idinku tukadibuuna inaa beeninaysaan risqakum wa tajcaluuna waxaa ka dhigaysaan risqakum cabdullaahi ibnu cabbaas radia allahu canhu waxaa ka ansaxday inuu yihi risqakum ey shukrakum wa tajcaluuna waxaa ka dhigaysaan risqakum ey shukrakum shukri naqiinna halkaa ee shukri laqa- naqi lahaydeen ee beddelkiisii waxaa ka dhigaysaan annakum tukadibuuna inaad beenisaan halkaa ku shukri naqay- naqi lahaydeen baad beeni la imanaysaan marka aayadda xadiidyo saxiixa ayaa ku soo arooray oo saxiixa oo aad wada taqaaniin iyo fatxulmajiid iyo keyrkiiba ku aragteen oo nebiga calayhi salaatu wasalaam waxa uu yidhi mar roob da-ay meeshii xudaybiye la odhan jiray xudaybiya ayaa habeenkii roob baa da-ay subaxdii nebigu waa tujiyey dadkii markaa sidii caadadiisa ahayd buu ku soo jeestay saxaabadii markuu tujiyey oo uu soo qaabilay ithra samaa'in kaanat bileyli habeenkii baa roob da-ay markaasuu yidhi ilaahay wuxuu yidhi ma ogtihiin atadruuna maada qaala rabbukum rabbigiin wuxuu yidhi ma ogtihiin markaasay allah warasuuluhu aclam markaasuu yidhi asbaxa min cibaadii mu'minun bi wa kaafir asbaxa waxaa waa berisay saaka roobkan dartiis iyo roobkan nagu da-ay sababtiisa waxaa waagu u beriyey saaka addoommadayda isagoo ka mid ah oo ka tirsan mid aniga ay rumeeyey iyo mid ku gaaloobay kii yidhi mudirnaa bifadli illaahi waraxmatihi ilaahay baa roobka noo de'iyey oo roobka ilaahay baa na siiyey kii yidhi haadaa yacni mu'minun bi kaafirun bilkowkab kii yidhi mudirnaa binawi kada wa kada dirirkii caawa waxay ahayd dirirkii hebel baa galay oo xidigii hebel baa day hebel la fadhiista ama laba xidigoo hebel baa isu yimiyo saasaa roobku ku daay kii yidhina kaafirun bi mu'minun bilkowkab marka sidaasoo kale risqiga ilaahay ee roobka iyo cadiyadda uu bixiyey haddii cid kale loo tiiriyo aayadda sidaasay toos ugu soo gelaysaa oo dee qofkii rumaysan oo isle di- dirirkaa wax keenana waaba ku gaaloobayaa ka kalena inuu yidhaahdo ma fiicna hadduu ta- ta'hiir banaa dee un- u- u u ictiqaadana waa ku gaaloobaya xidigu inuu ta'hiir leeyahay oo labadaa xidig ama dayaxa markay wada fadhiistaan inay wax keenayaan ta'hiir iyo saamayn hadduu ictiqaado waaba ku gaaloobayaan marka sidaasuu cabdullahi ibnu cabaas odhanayaa ka ansaxday inuu yidhi watajcaluuna ris- shukrakum shukrigiinni waxaa ka dhigaysaan be- beddelkiisa annakum tukadibuuna markaa qur-aan ahaan loo aqrin kari maaye oo qur-aan ahaan ma aha shuruuddii qur-aanka ma laha laakiin tafsiir baa loo qaadan karayaa in markaa la yidhaahdo watajcaluuna risqakum ay shukrakum luqadaha carbeedna qaar baaba sidaas ahoo razaqa fulaanun maa razaqa fulaanun hebel ma shukriin markay odhanayaan waxay odhanayaan maa razaqa fulaanun hebel ma shukriin halkay odhan lahayn maa shakar fulaanun wa tajcaluuna waxaad ka dhigaysaan risqakum ay shukrakum shukrigiinii annakum idinku tukadibuuna inaad ilaahay beenisaan oo naxariistiisii cid kale u tilmaantaan ayaad markaa u tiraysa marka qur-aanku waa qur-aanka sidaas ahoo dee in maalinkaa maanta ah kolliba la ilaaliyo oo la karaameeyo ayuu maalinkaa mudan yahay waana qur-aan majiid innahu la- maxaa qur'aanun majiid fii lawxin maxfuud waa majiid oo sharafna wuu leeyahay qofkii markaa qur-aanka bartay ee ku camal falay ee karaameeya isagana karaama ilaahay ka muujinaya oo akrintiisii badiya oo u weysaysta oo ku khushuuca oo qiblada ula jeesta oo u cadayda oo haddii la kuuron yahay gacmana nijaasa iyo af nijaasa aan ku akhriyin oo aadaabtii adaabatu tilaawa la yimaado oo aad iyo aad ugu tacalluqo qur-aankii isaguna laa shaka inuu karaamo noqonayo qof sarreeyo karaamo noqonayo karaamo le buu noqonayo qaala allahu tacaala falowlaa idaa balaqat alxulquuma falowlaa idaa balaqat alxulquuma wa antum xiinaydin tanduruun falowlaa maxay baydin falowlaa maydin idaa balaqad hadiihay gaadho ruuxdii iyo naftii alxulquuma hunguriga hadday gaadho hunguriga cad wa antum idinkuna xiinaydin waqtigaa waqtigaa qofkii qariibkiin ahaa naftu ay ka sii baxayso tanduruuna ay eegeysaan oo naftii oo laga qaadayo oo laga sii jiidayo aa aragtaan wa naxnu annaguna aqrabu waa dhownahay ilayhi kaa lagu soo xaadiray ee sakaraatulmowdka ku jira waa dhownahay minkum idinka waa idinka dhownahay mala bimalaaikatina malaa'igtaydii baanu ku dhownahayoo malaa'igtayadii baa cilaajinayso nafta ka qaadaysa walaakin hase yeeshee laa tubsiruuna ma aragtaan idinku idinku malaa'igtan ma arkaysaan ee falowlaa maydin maydin in kuntum haddii aad tihiin hayra madiiniina falowlaa maydin tarjicuunahaa soo celisaan maa soo celisaan nafta ruuxda ka sii baxaysa maa ku soo celisaan in kuntum haddii aad tihiin hayra madiiniina kuwa la xisaabinayo oo la abaal marinayo hayrkood haddii aad tihiin tarjicuunahaa maa soo celisaan nafta in kuntum saadiqiina haddaa kuwa run sheegayay tihiin inaan xisaab iyo waxba toonna idinka dambayn fa amaa in kaana haddii uu ahaaday markii naftii laga qaaday min almuqarabiina kuwa la dhoweeyey saabiqiintii suuradda awalkeeda lagu soo sheegay hadduu ka mid yahay qofka dhintay fa rawxun falahu waxaa u sugnaaday rawxun raaxo ayaa u sugnaatay oo raaxa u bilaabanaysa fa rawxun falahu waxaa u sugnaaday rawxun ay raxmatun naxariis baa u sugnaatay wa rayxaanun farxad baa u sugnaatay farxad iyo wax lagu farxo oo dhan ayaa u sugnaaday wa jannatu naciimin nicmooyinka jannadoodii baa u sugnaatay janno lagu nicmaysanayo o lagu raaxaysanayo ayaa uu u sugnaato halkaasuu adduunyada iyo hamigeedii hawsheedii kaga baxay wa amaa in kaana hadduu ka mid ahaaday min asxaabiilyamiini midigta asxaabteedii hadduu ka mid ahaa qaybtii labaadee aynu soo marnay asxaabulmaymanati ma asxaabulmaymana qaybtii labaadee ay suuraddu sheegtay ee asxaabulyamiinka la yidhaahdo hadduu ka mid yahay fa salaamun laka fa salaamun salaam baa laka adiga kuu sugnaatay nabadgelya ayaa kuu sugnaatay min asxaabi alyamiini anta adigu min asxaabi alyamiini midigta asxaabteedii baa tahay adiguuna nabad gasha oo cadaab iyo ee dhibaato ka nabad gasha fa salaamu laka maa sha allah fa salaamun adigana nabadgelyo ayaa laka adiga kuu sugnaatay anta adigu min asxaabi alyamiini asxaabulyamiin ayaad ka mid tahay wa amaa in kaana haddii uu ahaaday qofka nafta laga qaaday min almukadibiina kuwii beeninayey almukadibiina bilxaq kuwii xaqa beeninayey addaaliina addaaliina ee lunsanaa xaqa iyo waddada toosanna ka lunsanaa hadduu yahay fa nusulun falahu nusulun martiqaad baa u sugnaaday nusulun diyaafatun ninkaas waxa weeyaan martisoor baa u diyaar ah martisoorkaasoo min xamiimin biyo kulul xaggoodii xaggood maanta ka ahaaday wa tasliyatu jaxiimi jaxiimo gelitaankeeda iyo ku gubashadeeda ayaa u sugnaatay inna haadaa kaasi warkaa la soo sheegay lahuwa isaga unbaa xaqulyaqiini yaqiintii dhabta ahayd isaga ah warkaas waa biyo kama dhacaan saddexdaa inay dadku ahaanayaan sidaa mar haddii ay tahay fasabbix tasbiixso oo bismi rabbika rabbiga magiciisa ku tasbiixso ee sabbix illaaha ilaahay u tasbiixso oo ilaahay xume ka huf oo waxaad ka huftaa nusqaan iyo ceeb iyo makhluuqaadkiisa inuu la mid yahay bismi rabbika adigoo sheegaya magaca rabbiga rabbigii alcadiimee weynaa ama magicii weynaa halkanna waxay suuraddii kusoo gebagabaynaysaa saddexdii qolo iyo qofkii oo nafti ka baxday oo saddexdii midun ka mid noqday marka rabbi wuxuu leeyahay falowlaa maydin idaa balaqad hadday gaadho alxulquma balaqad faacilkeeda waa la iska garano waxa weeyaan alruux ay wasalat iruuxu ila alxalqi dhuunta maxaan ku dhahdaa xalqi xulquumku waa hunguriga cad laba dhuumood baa ku jira dhuunteenaaso midna hunguriga madow baa la yahdo cuntadaa marta oo dhuun yaroo saa isugu isugu wada taallo weeye waa madow yahay marii baa layahay marii cuntadaa marto ilaahay markaa uuna aynu laqayna ama cabayno unbay fur furmayaan ka kalena waxa weeyaan xulquun baa la yahdaa waa hunguriga cad marka m waa aragtay neef marka la qalay dee labadan la goynayo weyaan marka kaana hawada ayaa marto oo isaguna wax malaaryalaho sidaa isugu taxawey hunguriga waa aragtay balastic camalaho saasi wey hawadu neefta ayaa ka soo baxa marka neeftu intay soo dhammaato ayay ruuxdii waxay soo gaadhaysaa hunguriga cad bay soo gaadhaysa qiiqiiqdii u dambaysu hayaa wuu qiiqiiq leeyahay ay wasalat iruuxu faacilkii siyaaqa ayaa iska caddaynaya ma laga fahmaya halkaasay nafta soo gaadhay waa markii toobadii aan la aqbalin wa antum idinkuna xiinaydin waktigaa tanduruuna waa eegeysaan waa fiirinaysaan dadkii oo dhan waa ninkii weynaa odayga ahaa maalqabeenka ahaa mutacallinkii la jecel yahay ahaa sheekha ahaa maxaanku idhaahdaa boqorka ahaa waa sidaasaa u eegeysaan tanduruuna waa eegeysaan waxaa eegaya kii u dhowaa kii u aabbaa ahaa ee isagu u dhalay kii walaalkiisa ahaa kii qariibkiisa ahaa wixiisii dadkiisii xataa dhakhtarkii weynaa waa joogaa doctor doctorkina waa fadhiya isaga laftiisa markaasaasa tanduruuna saasaa u eegeysaan khalaas waa sababtu baa la sheegaya ha wadnihii baa istaagay wadnihii ma shaqaynaya kilidaa shaqaynaya halkanaa fadhiisatay dhiiggii baa nooca dee ma dhiig maxaa hadduu dhiiggu noqday wadnuu fadhiisay fadhiisadii maxaa fadhiisiiyey wadnaha maxaa fadhiisiyey maxaa wadnaha taagay dayib wa antum idinkuna xiina idin markaa iyadaa tanduruuna waa eegeysaan oo isagoo lagu soo xaadiray oo sakaraatulmowdka ku jira oo qiiqiiglo halkaa iska gurayso oo halkaasu sii dhaqdhaqaaqayso ayaa sidaa u eegeysaan waxna kama qaban kartaan wa naxnu anaguna aqrabu waa dhownahaye ilayhi kaa muxtadarka ah ee lagu soo xaadiray minkum idinka waa idinka dhownahay bimalaa'ikatinaa malaa'igtii baa dhow nafta ka qaadaysay marka ilaahay subxaana wa tacaala ficilka malaa'igtiisu qaadayso ayuu isu nisbaynayaa tawafatu rusulunaa wahum laa yufariduun markuu naftu ay maaratay jashiisii dhammaato malaa'igtii baa u imanayso nafta ka qaadaysa waana dhacdaa ficilka rabbi malaa'igtiisu ay samaynayso inuu isaga isu nisbeeyo faidaa qara'naahu fattabic qur'aanahu baa ilahay nebiga ku yidhi calayh isalaatu wasalaam yacni qur-aanka laa tajal laa tacjal bih qur-aanka ha ku degdegin ee marka malaku jibriil akriyo ina calaynaa qur'aanahu ina calaynaa bayaanahu wa qur'aanahu faidaa qara'naahu fattabic qur'aanahu qur-aanka marka malaku jibriil akriyo ina calaynaa jamcahu wa qur'aanuha ina calaynaa annaga ayaa isku waajibinay jamcahu inaanu kugu ururino laabtaada ku ururino wa qur'aanahu oo maaratay ku akrino annaga isku laasimnay taa fa idaa qara'naahu markaanu akrino oo malaa'igtu malaku jibriil akhriyo ka dhambeeyo oo qur-aanka uu dhammeeyo akhriyo markaa fatabic qur'aanahu markaa qiradiisa adna akhri oo nebiga calayhi salaatu wasalaam jibriil oo aan weli dhammayn buu afka dhaqdhaqaajin jirayoo isle amuu kaa fakadaa talo qur-aankaasi markaasuu isna afka sii dhaqdhaqaajin jiray isagoo aan weli magaranaysa ee qalbiga nebigana qur-aanka waa lagu sugayey markaa saas weeyaan oo sidaa loo lahaa yani malaa'igta malaku jibriil ficilkiisa rabbi isugu nisbaynayo ayuu malaa'igta nafta qaadaysana isugu nisbaynayaa dadkan maaragtay caqiidadoodu ay leexsan tahay ee kule allahu mawjuudun fii kulli makaan meel walba ilaahay baa jooga oo waa jooga waxay ku leeyihin daa maxaad u taawiilinaysaa bay odhanaya naxnu aqrabu buu ilaahay yidhi naxnu aqrabu waa u dhownahay minkum waa idinka dhownahay waa ilaahay waa joogaa daa walaakin laa tubsiruun saas ku odhanaya waxay ku leeyihin marka ilaahay tabaaraka watacaala cilmigiisi ku joogaa daatadaas daatadiisiiba carshigiisa ka kor martay ayay diidan yihiin markaasay odhanayaan waa ta'wiil ta'wiilkii marna waa diidaysaan marna waa idinka keenaya selafkii baana sidaa dee u fasirayayo malaa'igtii ilaahay ayaa u dhow oo ilaahay maaratay isu nisbaynaya wa naxnu anagu aqrabu waa dhownahay ilayhi ka lagu soo xaadiray minkum waa idinka dhownahay walaakin laa tubsiruuna arki maysaan baa ilahay malaa'igta waa joogtaa lakin arki maysaan waa caalam haybi ah weeyaan falowlaa maa in kuntum haddii aad tihiin hayra madiiniina kuwa loo rabbi yahay oo muxaasabiina la xisaabinayo macnaha oo la abaal marinayo kuwa hayrkood haddii aad tihiin maad tarjicuunaha soo celisaan marka falowlaadu tarjicuunahaday ku dhacaysaa ay falowlaa tarjicuunahaa maxaa u soo celin la'dihiin nafta in kuntum haddii aad tihiin hayra madiiniina kuwa la xisaabinayo hayrkood macnaha kuwa aan la xisaabinayn haddaad tihiin ilaa iyagaa le cidinan xisaabin mayse aidaa mitnaa wa kunnaa turaaban wa cidaaman a innaa lamabcuusuuna iyagii baa lahaa sooma oo cidinan xisaabin mayso marka falowlaa maad tarjicuunahaa soo celisaan ruuxda in kuntum haddii aad tihiin hayra madiiniina kuwa la xisaabinayo hayrkood haddii aad tihiin maa soo celisaan in kuntum saadiqiin haddaad run ku sheegaysaan mana samayn karaan saas fa amaa in kaana haddii uu ahaaday kaa dhintay min almuqarabiina kuwii la dhoweeyey saabiqiinta ahaa fa rawxun falahu rawxun rawxaasi qur-aanka waxaa ugu soo arooray raaxa soo maaha walaa tay-asu min rawxi illaah marka raaxo waa lagu fasiri karaya waxaa kaloo culamada qaar ku fasireen fa rawxun istiraaxatun xariis raaxa raaxa wuu raaxaysanaya markaasuu raaxo bilaabaya falahu rawxun istiraaxatun wuu raaxaysanaya wa rayxaanun udug uduguna farxaddii unbuu ka shee uu sheegayaa marka farxad iyo suruur iyo raaxo xagga nafta iyo xagga badanka intaba ayaa u sugnaatay wa jannatu naciimin janno nicmo leh ayaa u sugnaatay wa amaa in kaana hadduu ka mid ahaaday min asxaabiilyamiini kuwii asxaabta midtooda laga siiyey kitaabkana fa salaamun laka salaam baa kuu sugnaatay anta min asxaabi ilyamiin asxaabulyamiinka ayaad ka mid tahay baa la odhanaya ama min asxaabiilyamiini baybay kaaga sugnaato dadkii asxaabulyamiinka ahaabaa xaggooda ku salaamaya wa amaa in kaana haddii uu ahaaday min almukadibiina kuwii beeniyey xaqa addaalliina waddadiisana ka lumay fa nusuulun martisoor baa u sugnaatay diyaafo martisoorkaasoo min xamiimin biyo kulula kaasaa lagu soo dhaweynaya wa tasliyatu jaxiimin naar gelitaankeed jaxiimo gelitaankeed iyo ku gubashadeeda yacni biyaha martisoorka lagu karaameynaya lagu maamuusaya waa biyo kulul waa kuwii mindhcirada goyn jiray wa tasliyatu jaxiima iyo jaxiime ku gubashadeeda naarta jaxiimo ay ku gubtaan waa sukhriya weeyaan waayo martisoorke ku jiraa meesha muxuu yahay karaamada ku jirtaa maxay tahay mujrimiintaas biyo kulul baa la yidha hooya ku afura kun oo mindhcirada markiiba jarjaraya inna haadaa kaasi lahuwa isagu xaqu lyaqiini yaqiintii dhabta ahayd weeyaan warka biyo kama dhibcaanka ah ee rasmiga ahi waa kaas fasabix tasbiixso oo nasah rabbigaa nasah min kuli caybin wa naqsin wa min mushaabahati lmakhluuqiin min mumaailati lmakhluuqiin ka nasah adiga oo bismi rabbiga rabbigaa magaciisana sheegaya rabbigii alcadiimi ee weynaa marka suuraddan suurad la yaable weeye saddexdii qole ay ka soo bilowday iyo qiyaamihii dhicitaankiisii ayay haddana waxay kusoo gebagabaysay saddexdii bay kusoo gebagabaysay markaa dadkii aad iyo aad bay ula hadlaysaa in la camal fasho waxaan kaga daraynaa jumlada ugu horeysa ee suuratu waqtiga oo iska yar darti hamsa daqaa'iq insha allah bismi illaahi raxmaani raxiim suurat raxmaan suuraddan suurat raxmaan lagu lagu magacaabaa waa makiye iyo waa madiniye labadaba waa la yidhi aayadahooda inta musxafka aynoo qoranina waa siddeed iyo toddobaatan aayadood bismi illaahi araxmaani araxiim alraxmaanu allaha raxmaankaa ee naxariista ballaadhan ele ee naxariistiisu ay cid walba maaragtay u waasic noqotay allaha raxmaankaahi callama waa uu baray oo naxariistiisa waxaa ka mid a callama waa uu baray man shaaa min cibaadihi cid alla ciddii doono oo addoommadiisa ka mid ah waxaa uu baray alqur'aana qur-aanka ayuu baray ilaahay naxariistiisa waxaa ugu horraysa oo ugu sii fiican inaad qur-aanka ku baro alraxmaanu allaha raxmaankaahi callama waa baray man shaaa cidduu doono oo min cibaadihi alqur'aana qur-aanka ayuu baray khalaqa waxaa uu abuuray alinsaana insaanka ayuu abuuray callamahu wuxuu baray insaankii marka uu abuurayna albayaana wax caddaynta ayuu baray hadalka inuu wax fahmo oo bini aadamka la hadlaya wax ka fahmo isla markaana isaguna wixii uu doonayo fahamsiiyo oo ama qoro ama ku hadlo taa iyadaabaa rabbi baray ashamsu qoraxda waalqamaru dayixuna yejriyaani waxay ku socdaan bixusbaanin xisaab bay ku socdaan iyaguna ilaa yowmi alqiyaama laga gaadho xisaab bay ku dareerayaan oo ku socdaan wanajmu xidigaha washajaru iyo dhirta yasjudaani kuwaasina ilaahay bay u sujuudaan oo ay caabudaan oo khuduucaan wasamaa rafacaha warafaca samaa rabbi samada ayuu kor yeelay rafacahaa wawadaca waa dejiyey almiisaana cadaaladdana waa uu soo dejiyey allaa tadqaw ha ku xadgudbinina filmiisaani cadaaladda ha ku xadgudbinina oo miisaanka wax lagu beegtaana ku jiro waaqiimuu toosiya alwasna miisaanka toosiya bilqisti si cadaalada ku toosiya walaa tuqsilu lmiisaana miisaanka ha khasaaraynina allaa tadqaw fi lmiisaan suuraddan suurat raxmaan la yidhaahdaa waxaa ku badana caan ku tahay fa biayi aalaa'i rabbikumaa tukadibaani oo nicmooyinka ilaahay ee faraha badan ee uu sheegi doono tee ka midahoo abbeeninaysa nin siiyo jiniyo koob iyo soddon jeer bay ku soo noqnoqotaa sideed ka mid ah ilaahay tabaaraka wa tacaala awoodihiisaa waaweyn ee inoogu mano sheeganaya ee qur-aanka dadka uu baray ay ka mid tahay bay ku dhex taallaa toddoba ka midihina ehlunaarka iyo cadaabta ku foorarta iyo sida loola dhaqmayo loo cadaabayo ayay iyaduna ku dhex taallaa sideed ka midihi asxaabu almuqarabuun ama asaabiquun oo aynu soo marnay suuraddii hore waliman khaafa maqaama rabbihi ayay sideed ka mid waliman khaafa maqaama rabbihi jannataani fabiayi aalaa'i rabbikumaa tukadibaani ilaa laga soo gaadhaayo hal jazaau lixsaani ila lixsaan fabiayi aalaa'i rabbikumaa tukadibaani halkaasina waa sideed kale sideed kalena waa asxaabulyamiinkii oo min duunihimaa jannataani jannooyinka hore waa kala duwan yihiin kuwa muqarabiinta iyo kuwa asxaabulyamiinka jannooyinka asxaabulyamiinka iyagana sideed baa halkaana ku dhex jirta min duunihimaa jannataani fabiayi aalaa'i rabbikumaa tukadibaani mudhaamataani sideed waa sideed aayadood marka sideeda aayadood oo asxaabulyamiinka arrimahooda ku dhex jirta oo fabiayi aalaa'i rabbikumaa tukadibaani ah iyo sideed aayadood oo muqarabiinta waliman khaafa maqaama rabbihi ku dhex jirta intaas waa lix iyo toban iyo sideed aayadood oo awoodda ilaahay tabaaraka wa tacaala iyo awaamirta uu dadka siinayo ku dhex jirta oo iyaduna ka bilaabata walxabu dulcasb wariixaan fabiayaali rabbikumaa tukadimaan iyo sideed iyaguna ka bilaabata sanafruqu lakum ayuha haqaan cafwan toddoba toddobiyo toddoba sow ma aha shan iyo toban sooma waxaan leeyahay sideed iyo toddoba sideed iyo toddoba waa imisa shan iyo toban sideed iyo sideedna lix iyo toban shan iyo toban ku dar koob iyo soddon koob iyo soddonka waxay ku kala saabsan yihiin waa afar qaybood ee u kala fiirso insha allah marka waa suurad la yaab leh ardadana way ku adkaan jirtay marka maaragtay subaca iyo waa waxta waxba u samaysteenoo maaragtay ay ku soo ururin jireen aayadda ku xigta fabe ayay aalayda ku qabsanaysa ilaa fabe ayaala soddon jeer baa la yidhi sagoob iyo soddon jeer baa la yidhi tan ku xigtaa iminka waa tee marka markaa waa lagu wareeraayo waad garan waayeysaa tii ku xigtay haddaan qofka aada u idqaanin marka rabbi tabaaraka wa tacaala wuxuu ka bilaabay suuraddan arraxmaan allaha raxmaankaa iska soo mubtadayso inkastoo haddii aayad gaara laga dhigo ay culimmadu ay leeyihiin in khabar loo qadaro ayaa fiican arraxmaan oo allaha raxmaanka ahi allahu weeyaan tabaaraka wa tacaala allaha naxariista ballaadhan naxariista naxariistiisa waxaa ka mid ah callama alqur'aana qur-aankiibu dadkii bara hadda qur-aankan khalqulinsaan qofka bini aadamkaba intaan la abuurin ka hor baaba la sheegay qur-aanka barashadiisa tacliimtiisa tacliimtiina maxaa ugu horeysa waxaa ugu horeeya inaad dee isaga barato alfaadiisa iyo sida loogu dhawaaqo iyo tajwiidkiisa makhaarijulxuruufkii iyo nudqigii talaqi qur-aankii u leedahay inaad qur-aankii barato oo sax ugu akhriyayso taasaa ugu horeysa tacliimtiisa cilmiyada qur-aanka oo dhanna oo shan iyo toban cilmi ama ka badan waxaa ugu horeysa alfaadiisood barato callama alqur'aan marka nicmo weyn weyn weyn weeyaan oo xataa nicmatu lkhalqi ka sii horeysa in ilaahay tabaaraka wa tacaala uu qofka qur-aankii baray cilmigiina iyadaa ugu horeysa qur-aanka barashadiisa baa cilmigii ugu horreeya sida haddaba duruusta aan ku dhegaysanayno iyo sunnada oo culimmada marka ay leeyihiin man salaka ariiqan yaltamisu fiihi cilman culimmada qaar waxay ku sheegeen waa qur-aanka iyo sunnada qura sida ibnu xibbaan kitaabkiisa uu ku odhanayo markuu xadiiskaas soo u sheego ayuu odhanaya waa cilmigii nebiga dee cilmiga haddaad waddada qaaddo aad waddadii jannada hayso jannada ku gaadhsiinaysa waa cilmigii nebiga un ama waa xadiis ama waa qur-aan laakiin haddaad wax kale usii socoto aada lee waayo laakiin haddana waa maqlaynay cilmiga wasaaisha lafteeda yani waa alwasaa'il laha axkaam almaqaasid ma sahlana marka almuhim cilmigii ma garanaysaa qur'aanka callama alqur'aana qur-aankii baray ilaahay raxmaanka naxariistiisii weyneed waxaa ka mid a inuu qur'aanka dadkii baray khalaqa alinsaana insaankana waa abuuray callamahu markaa wuxuu baray insaankii albayaana wax caddaynta iyo nudqiga tafsiirka ugu fiican waa la hela annutqu hadalka weeyaan xayawaanaadka kaloo dhan wuxuu kaga duwan yahay wixii uu qabay wuu doodayaa wuu hadlayaa naftiisu waxay qabtay wuu ka hadlayaa wuu bayaaminayaa wixii dadka kale kula hadlayeyna wuu fahmayaa waa ka jawaabaya waa qorayaa marka bayaankii baa ilaahay baray tabaaraka wa tacaala marka waa nicmo weyn weeyaan waana aayad weyn weeyaan ashamsu qoraxda iyo walqamru dayixuna bixusbaanin xisaab bay ku socdaan yajriyaani bixusbaanin xisaab bay labadaasina iskaga socdaan weligoodba xisaab bay ku socdaan ilaa maalintii ilaahay abuuray ilaa maalinta u dambaysa isbedel ma jiro dayixu halkiisi unbuu marayaa qoraxdu halkeeda unbay maraysaa inta saacadu waa saacadihii wanajmu geedka geedka gaaban ee aan jiridda lahayn culimmada qaar najmiga waxay ku fasireen geedka hambaadha ee dhulka maaratay dhirta ka soo baxda geedna waa hambaadha sida xabxabka oo yani laan iyo jirid yaro isku taaga ma laha midna waa shajaroo kor buu u baxaa marka wanajmu haddii ibnu jariir adabari oo kale tafsiirkaasuu dooranaya o odhanaya wanajmu washajar ma hadii labana la sheeragay waa geedkii iyo geedkii markaa geedkii hambaadhay ee aan jiridda lahayn aan dhulka ku hambaadhay iyo washajaru geedkii jiridda lahaa ee kor u taagnaa labadaa geedna iyo sudaani ibnu kaiir laakiin waa ku khilaafayaa wuxuu odhanayaa ilaahay qur-aanka ayuu ku sheegay suurat lxaj iyo suurado kale inuu maaragtaa najmigu laftiisu uu sujuudo wanajmu washajaru maxaan leeyahay xidiguhu iyo geeduhu iyo saa u kala sheegan baa aayadda lagu sheegay marka tafsiirka tafsiir qur'aani bilqur'aan marka la raacayo wanajmu inaynu ku sheegno geedkii xidigihii caadiga ahaa xidigihii caadiga ahaa inaynu ku sheegno wanajmu xidigihii iyo washajaru dhirtiiba yasudaani way sujuudayaan labadaasi way sujuudayaan oo ilaahay bay u khuduucaan marka insha allahu tacaala maanta halkan baan iskaga joojinay biri biidni illaahi tacala beritaan si dhaqaajin allahu subxaanahu wa tacala aclam wasala allahu wasala wabaaraka